asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaalaha ka dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee shabakada warbaahinta reediyo araadi muujada codka dheere siyatiin todob dhibiisansha magaaradiisiisa ku dhow sadaasaha meelbalmadila kuraaba haminnimaada jamaade qodobadaysan barnaamijka ka dhegi doonta haminnimaada waan inasiinkahay oo bakamid ahaa goosku iskareen bansema uu isku gala doono tartanka nankajara abaalmarinta balontiyoorka oo laka shafeey warbixin ka saabsan iyo barnaamijka ka dheega doontaana sabto kale barnaamijka hooyba idinka dheega doontana shaaxda intafaylaati ee laku soo beeyay xidigo ka guulaysadeen abaalmarinta balondiyoorka iyo barnaamijka ka bogdi doontaan warbixin ka saabsan hataba shaaxdaasi taasoo kale barnaamijka idinka dheega doontana bebe guardiola oo ka amaray man city iyo sheelan xidiga wacdaro kudhigahay bundesliga dalkaasi jarmalka taasoo kale barnaamijka idinka dheega doontana bunadiisa raadla kanagada barcelona oo guuliya karafadi ku dirtay valorial iyo weliba shaafi oo ka guulaysaday hogaaminta kooxda barcelona ee duulka hogaamiyowka kulankiisay lamaad oo xiriiree taasoo kale barnaamijkabasika dhegi doontan ee bunadiisa raalle kanagada agaasimaha kooxda barcelona ayaa ka sugan magaalada manchester iyo weliba taasoo kale weyba la ogaaday sababo uu sahata akabeega inuu sahako hayaama dhanka iyo weliba spain islamarkaasi inuu sahata hancaga dhigaday dhanka iyo weliba ingiriiska taasoo kale barnaamijka waysan ka dhegi doontana liverpool oo jibiyday rikoorarka goolalka premier leaguea kureed guuliwinayt iyo ku direen southamptom taasoo kale barnaamijka waysan ka dhegi doontana ee bunadiisa raalla kanagada xidigo liverpool oo hogaamiyahayeen goolgelinta ingiliishka premier leaga warbixin saabsan iyo barnaamijka ka dhigan doontaan saasaata barnaamijkoobiisa ka dhigisha doontana arsenal oo dalabya ku gudbiday saxiixa ka horeey ee suuqa january saasoo kale barnaamijkoobiisa ka dhigan doontaan ee bunadiisa raalla kanagada bebe guardiola ku taba doore amase hogaami doona koox kale oo ku dhigsan ingilish premier league usiga oo arrintaasi ku hadalaya hataba maykwery barnaamijka kugu bogdi doontaan qodobadaas iyo qodobo kale iyo barnaamijka kudhiisu doontaan ka dhawaada mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha taragdaniya kabeeganta labaatan siyeedka bilo novembar labada kun labaatan kowka qodobkan kore ee barnaamijkan weyba uusan nagday karim benzema iyo weyba uusan nagda doona booska lamaad ee tartanka abaalmarinta balandiyorka sadilaha ku-xigda ee jijreto xidiga reer faransa iyo weyba uusan ka dambeey doone keliya xidiga kooxda paris saint german ee leonel messi oo abaalmarinta ka guulaysada doona markadi toddobaad oo xiriir ee xil ciyaareed kanga xidiga kooxda bimogen roberto lodweski iyo webs dhanshay uusan dhamaystiri doone booska saddexaad xidiga kama dambaysta ee uusan tartaman doona abaalmarinta sanadkan ee balandiyoorka webana anka dhiganta adduunka kubadda cagta ankafayl iyo kudhigaan xidigo ka guuleysada abaalmarinta xidiga ankafayla ee adduunka ee balandiyoorka kaasoo ka dhawaaqi doona labaatan sagaalka bilan hatuuna ka jarnaha
Stop.
barnaamijka wayba uusa nagadayaa tababaraha kooxda manchester city bebe guardiola iyo wayba uusa fadahay inuusa la saxiixda kubad sameeyaha r b lesburg ee diano olmo ee xagaaga hataha eden isugona sheegahayaan wararka inuusa farta kafiiqi maamulka kooxda mancity xidiga labaad iyo afar jeerka iyo wayba uusa ku midaya xidigo sidee wiilanka qiimeya yuruba ee ku ciyaaro khad ka dhexe waybana uusa ka jira qaab ciyaareed cajiibe sadilaha ku-xigidahaya iyo wayba iyo sheegahayn wararka inuu isaga in iska tegi in kooxda arbi lesburg uusa kala bira londonka lankajar helitaanka xidiga olmo waybana uusa suuqa oo january furmo doona uusa lakawada iuusa bebe guardiola uusa dadaal dheeraada ka biidsidiisa xidigaasi sheenad lahay gegada itihaad stadioma barcelona manchester united iyo weliba liverpool iyo waba la rumaysiiyaa iyo xiriir la sameeyaan kooxda reer germany iyo helaan xidiga qadka dhexe ee mancity iyo hata kabirti tartanka lanka jaray xidiga guardiola iyo waba uusa fadahay inuusa kooxdiisa kooxoojisada olmo xilli uusa fadahay inuusa dhisa kooxda xidiga da-yare oo badan mustaqbalka xoojista kooxda daafacdahayta english premier leaga ee mancity hadalka kuweri bebe guardiola iyo waba uusa kooyay xilli kooxda mancity walweeraryahanea qabna balse usa hata farta kafiiqaha xidig qad ka dhexa oo ku dheelo kooxda arbi lesburg ee dalka jarmalka ku dheelasha madaxa suuqa shalgadowka ee barcelona yowba uusa hadeerey magaalada manchester suusan kula hadala heliisa suuragale ee edison cavani iyo weliba rahim sterling sidii sheegahaya wararka inkastoo yajaraan arrimo dhaqaale si wanaagsan la diiwaangeliy barcelona iyo weba la filahaya inay xoojisata weerarshe bilo january iyadoo yeejaraan wararka sheegay in sergio aguero kufadheedaha amase kufadheeda kore ciyaaro xidiga man city ee starling yawaba uuse weli si xoog leh la xiriidi yahay inuuse ku dhaqaaqi doona catalonia aan dhaqaaqi doona catalonia meeli uuse dhaawacya uuse haseegi dartiya iyo weliba saasoo kale ah dhaawacyadaasi iyo bajian inuuse kulamo horleen dhila kooxda man city webana taasi shanase saasoo kale in kooxda reer catalonia ee barcelona iyo lama jibaaraha rabitaanka iyo anqabta cristiano ronaldo oo ah nagadi dartiya inuusa cavani usa boos joogta ku helaan kooxda man united saas dartiyan iyo fadahayta iyo mar un luton saarta gegida kaabnawa sadilaha ku xigada ee radio barcelona iyoba sheegahayana inuusa madaxa suuqjeynta uusa ka sugaya manchester si uusa un kula hadal suuragalnimada in dhaqaaqista lamada ciyaaryahan inkastoo starling uuse iyo mudnaanta koowaad ee barcelona xidigii hore ee liverpool yoba la xaqiijiyay inuusa diyaarinaye inuusa isku kutaba kooxda man city si uusa raadsada tartan cusub iyo weliba saasoo kale koox cusub oo uusa ciyaaro koraa liverpool yoba rikoor cusub ku dhigtay horyaalka premier leaga kureed markiiyo afar iyo barka garaacdii kooxda southampton kulan ku dhihi garoonka anfield galabnimadii sabtada ahayte kuritaan jaron galobyoba lamada daqiiqadood gudaasho hogaanka anqabadeena kulankii iyadoo use diego jota use dheli goolkiishe hogaanka kahorhantii use hogaanka dheerayna kooxdiis iyoba xidiga virgil van dyg iyo weliba xidigo virgil van dyg iyo tiago alcantara iyo dhaliyeyna goolal kala liverpool iyo weliba sii wadatay rikoorkiisha gool dhalinta ee xilli ciyaareedkan garoonshe iyo goornanka yaranga dhaliyahayan lama iyo inku badan iyadoo kooxda colob usa sii wadataa bandhigsha cajiibka ee radiskiiyo weliba southampton iyo ku dhaliyeyna soddon iyo sagaal gool tun iyo saddex gool ee uu soo horay horyaalka english premier league xilli ciyaareedkan waana rikoodhkii inka faylhay ee koox ku dhigta english premier league dhanka kale kooxda liverpool iyo xilli ciyaareedkan iyo etaa kooxda inka goolasha badan ee premier league iyoga sagaal gool ku badan kooxo hogaami kooxda hogaamiyaha ta english premier league ee chelsea diego jota ayaaaba usa dheliyay lama gool kulankii iyo liverpool afar iyo ibirku ka adkaatay amska garaacdii kooxda southampton kulan ku tirsanaa horyaalka english premier league xidiga reer portugees yaaba usa nagaday xidiga lamaad ee ka goolasha badan horyaalka english premier league ilaa iyo hatay xilli ciyaareedkan usuga dheliya todoba gool arrinta la yaab kale yaaba etaa iyo jota usa la galay amase xidiga yobausa kooxda eyin ee saydo mane kaasoo dhanshay xil ciyaareedkan dhali todoba gool ilaa iyo hataa dhanka kale xidiga maney iyo weli xidigo maney iyo jota yoba keliya iyo ku dambeeyana xidiga iyo isku kooxda eyin ee maxamed saalax kaasoo tum'i ko gool ku hogaamiyahay gool dhalinta english ee premier league xil ciyaareedkana
Yeah. degeystayaal guud ahaan way bantaan ka gabagabay barnaamijka ciyaaraha ee shabakada warbaahinta radio arlaadi muujada codka dheer siyeetan iyo todoba dhibisan shan magaartiisiisan kula dararteen barnaamijka anoo geesaha siin saare waana siila dareersiya maadaa ku deerto saaxiibkay maxamed xuseen faliir b k iyo barnaamijkantiisu dareer iinsanaaya ay tan iyo kulanto damba barnaamijka labada teewadu kulmaan websin ku tabe saasiyo amaanaa la idi barnaamijka dhaaf webareedan kula kortee barta internetkuna kalana www radio arlaadi s o